sida qaabka ay wax u dhaceen december aniga warka aan u dhahayna yani iyo warka sida loo fasirina yani isma leheen runtii anigu markaas maalin oo aan faraxsanahay sanad guuri toddobaad saddexaad ay ahayd waxaan ku farxay waxaa ka mid ahayd in saddex sarkaal oo laba ka mid oba taliya ciidan soo noqday aniga iga horreeyey meesha ay maanta ay noqdeen yani xubin ka tirsan yani aqli sare aqalka hoose marka runtii madaxweyne codkooda oo ku tashanaysa kelmaddaas yaraa iga fakatay marka dadna waa dhibsadeen laakiin haddee anigu kolley uun wax ujeed aan ka lahaa ma jirin meel lagu qabanayo mana ma aheen muxuu ahaa doorasho oo ololo loogu samaynaya madaxweyne xasan sheekhna ma aheen laakiin waxay ahayd meel oo aniga aan aan ku soo bandhigayo waxqabadkii booliiska soomaaliyeed laakiin qofka bani aadamka kelmad waa ka dhacda kelmadda iga dhacdayna taasay ahayd marka